بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi caleyh waxaan soo gaarnay aliimaan bilqadar waa ruknigii lixaad oo ugu dambeeyey arkaantii iimaanka rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi inaad rumayso qadarkii alle khayrkiisa iyo sharkiisaba shiikhu marka wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin aliimaan bilqadar afar arrimood baa ku dhex jirta arrinka koowaad waa in la rumeeyaa cilmiga alle ee wax walba koobay si duuduub ahaana iyo si kala dhegdheganba waxaana u daliila adiladii guud sidii hadalkii alle oo kale wallaahu bikulli shayin caliim alla wax walba waa uu cilmi leeyahay ee qaybkiina si gaaruu alla uga hadlay laa yadilu rabbii walaa yansaa alla ma lumo mana halmaamo macnaha jaahil ma noqdo wixii uu ogaana ma halmaamo alle marka cilmiga aayado fara badan yaa ka hadlaya qur-aanka oo si kala dhigdhigan uga hadlaya wa cindahu mafaatixu lghaybi yaa alla uu leeyahay qeybka furayaashiisa alla agtiisa ah laa yaclamuha ilaa huwa isaga moogii wax kaloo og qeybkaasna ma jiraan wa yaclamu maa fi lbari waalbaxr barriga iyo baddaba waxa ku sugan ee ku jira alle isagaa u cilmi leh wamaa tasqutu min waraqatin caleenna kama soo dhacdo geed ilaa yaclamuhu alla waa ogyahay bal adugu marka caleemaha soo dhacaaya caalamkan bal tiri adugu waa wax maarata dadku aanay xisaabi karin marka wax alla wixii barrigan ku jira alla waa u ogyahay wax alla wixii badda ku jira alla waa u ogyahay yacni masalan caleentaasi markii ay soo dhacday iyo halka ay ku dhacday iyo sida ay u dhacday alla waa u ogyahay marka alla wax ka qarsoon ma jiraan tan labaadna waa maxay oo uu kulansanaayo aliimaan bilqadar waa in la rumeeyo in alle uu lowxulmaxfuudka ku qoray wax walba qadarkiisa ilaa qiyaamuhu ka dhacayo wax walba sida ay ahaan doonaan iyo waxa uu la kulmi doono waxaas yacni min alalif ila alyaa waxay yidhaahdaan waay wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin wax walba waxaan ku koobnay lowxulmaxfuud baa alla u leeyahy marka qalinka allah hore u yidhi wax qor markaasuu wuxuu yidhi maxaan qoraa markaas alla wuxuu yidhi waxaad qortaa wax alla wixii dhici doona markii amarkaas la siiyey yuu wax uu qoray wax alla wixii dhici doona ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco lowxulmaxfuudkana shiikhu wuxuu leeyahay wax uu ka samaysan yahay annagu garan mayno nalooma sheegin ma alwaaxba ma birba inta uu la eg yahay ballarkiisa annagu garan mayno laakiin hadda adduunyadeeda waxaa lagu arkay wax aan haba yaraatee culays yarna lahayn maaragtay masaaxana aan qaadanaynin oo macluumaad fara badan oo aan tiro lahayn balaayiin balaayiin balaayiina lagu kaydiya hadda waxaad ku aragteen mobaylada iyo jawaalada iyo walilaahi almathalu laclaa lowxulmaxfuudka marka waxaaso dhan waa ka sarreeya marka annagu macnaha cilmi kuma koobi karno alla og yacni wixiina looga sheego un baan garan karnaa arrinka saddexaad ee iimaan bilqadar ku jira waa maxay an tu'mina biana kula maa xadata fi lkowni fahuwa bimashii'ati illahi tacaala in wax alla wixii caalamkan ka dhacay ay doonista alle ay ku dhaceen marka doonista alle lagama bixi karo doonista alle khalqigu kama bixi karaan sidaa darteed muslimiintu waxay ku kulmeen oo ku ijmaaceen kelimadan ah maa shaa allahu kaana wamaa lam yashac lam yakun wixii alla doono way ahaadaan waxaan alla dooninna ma ahaadaan marka wax alla wax dhaca ad u jeedo mashiiada laun bay ku dhacaan wax uu alla maaragtay samaynaya ha ahaadaan wax addoommadu samaynayaan ha ahaadaan marka addoommada arrinkooda laga hadlaaya alla wuxuu yidhi markii rususha laga soo hadlay in dadku isbedeli doonaan rususha kadib wuxuu yidhi walow shaa allahu maqtatala aladiina min bacdihim dadkii rusushaa ka dambeeyey ma aanay dagaalamayn ba alla u leeyahay haddii alla doono min bacdi maa jaa'athum albayinaatu markay xujooyinku u yimaadeen kadib iyadoo xujooyinka ay u yimaadeen oo xujadii ku oogantay iyo haddana maaragtay fitno iyo dagaal iyo balaayo galeen walaakin ikhtalafuu way iskhilaafeen dadkii fa minhum man aamana kuwana waa rumeeyeen xaqi wa minhum man kafara kuwana waa gaaloobeen dembigana waxaa lahadi kuwaas gaaloobe dadka mu'miniinta ah haddii ambiyadan jihaad lagumada waajibine qaar yar baa lagu waajibiyey haddii lagu waajibiyo rasuulkii lasoo diray inuu kuwii gaalada ah uu la jihaado waa xaq waana wax lagu ammaano sababto ah rasuul walbaahi shaqadiisu waa maxay gaar ahaan marka jihaad lagu waajib yeelo inuu kelimadda alle inay kor noqoto u dagaalamayo yani niyaddaas wanaagsan buu u dagaalamayaa diin xaqana waa ku dagaalamaya sababto waaba rasuul loo waxyoonayo bal ka waran qofka diidan waxyigii alle dadka inuu gaaro oo kelimaddii allee xaqa ahayd iyo tawxiidkii iyo iimaankii iyo wixii aakhiro lagu badbaadi lahaa qofka yiraa maya gow iyo gash ma leh waxba ma gaarsiin karti dadka dadka noocaasoo kale marka alle wuxuu yani rusushii u jideeyey inay la jihaadaan waana marka wax maaragtay ay ku ammaanan yihin waay rususha waa khayr iyo wanaag ay sameynayeen sababto dadkii waxaa laga hor taagan yahay kelimadda alle inay maqlaan marka dadkii baa marka iskhilaafay kuwana way rumeeyeen kuwana way gaaloobeen dambigana waxaa iskale kuwa gaalooba iskale laakiin hadday fitnadu dad muslimiina dhexdooda ay ka dhex dhacdo waa iyadu waa waa dhib kale waa mana banaana muslimku inay dhexdooda yani ka dagaalamaan yani matalan qof xaq lagu haysto xaq laga soo qaadanayo waa wax waa waa shaqo dowladeed waay laakiin intay qabaaqaa'il u kala baxaan iyo kooxa kooxa iyo dhexdooda ka dagaalamaan dagaalkaas ahlu sunnadu waxay u yaqaanaan fitnay u yaqaanaan waxaana waajiba in laga fogaado kaas maaha mid kala ogol yaha maa waana madmuum waa ceebaysan yahay qofka qayb qaata alla wuxuu yidhi marka walow shaaa allahu maqtataluu haddii alla doono ma aanay dagaalameen walaakina allaha yafcalu maa yuriid alla wuxuu sameeyaa wax uu doono waxaa jira maaragtay yani iraado kowni ah baa jirta iyo iraado sharciyaa jirta marka sharci ahaan lama ogola dagaalka xaqdarrada ah aayad kale alla wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka maa facaluu haddii rabbigaa uu doono waxaas ma aanay sameeyeen walow shaaa allahu maa facaluuhu haddii alla uu doono ma aanay sameeyeen hay-adaha marka mashiicada ka hadlaya iyaguna aad bay u badan yihiin wax alla marka wixii caalamkan maaragtay ka dhaca doonista alley ku dhaceen haddii qofku uu rumeeyo mashiicadaas alle waa uu ka badbaadaa camalka shaytaanka hadduu ficil sameeyo oo wixii uu rabay waxaan ahayn ay yimaadaan dhihi maayo alla haddii aan maaragtay waxaas ka dhaafi lahaa waxaas maaragtay iguma dhaceen iyo waxaas dhihi maayo sababto waxaas hadda kaa dhacay adiga waaba khalaas wax hore loo qadara waa waa doonista allah ku dareersatay inay dhacaanna waaba khasab bay ahayd laakiin haddii wix ay dembi yihiin waad ka toobad keenaysaa dembi dhaafaad alla weydiisanaysaa arrinka afaraade marka qadarka alle rumayntiisa ku jirtaay waa maxay maarata imaankaas uu kulansanaayo waa alkhalqu abuuritaankii waa darajadii ugu dambaysa waa waa in la rumeeyo in alla wax walba uu abuuray alla wuxuu yidhi wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira alle waa uu abuuray wax walba waana uu jaangooyey jaangoyn yacni makhluuq walba alla wuxuu siiyey wixii munaasabka u ahaa oo abuuritaan ah iyo waxa maaragtay xikmadiisu marka ay keensanayso marka yani makhluuq kastaahi caqligu marmaba ma tasawuraayo inuu ahaado sida hadda uu yahay moogiisi kale bal yani xubin walba iyo juz walba oo makhluuqaas ka mid ah meesha alla ugu talagala moogiye meel kale u munaasaba heli maysid marka waxaas alla uu abuuray waa uu qadaray oo wuxuu ka dhigay maaragtay miqdaar iyo xad iyo soohdin go-aan baa alla uu u sameeyey maaha wax iska maaragtay soo boodaan maaha waa wax ujeeddo loo sameeyey iyo nidaam marka alla waxaas wuxuu abuuray isagoo muqadar ah oo sugan munaasabna u ah wixii loo abuuray yacni khalalna aanu ku jirin iyo wax islaafsan iyo waxaan munaasab isu ahayn marka wax walba alla abuuray cirka alla abuuray dhulka alla abuuray badda alla abuuray webiyaalka alla abuuray xidigaha alla abuuray qoraxdii iyo dayixii bani aadamkii dhammaan alla abuuray xataa insaanku wax uu samaynayo yani maanta inaad maaragtay gurigaada ka soo tagto ood meel kala tagto ama aad meelaad fadhiisa ka kacdo meel kala tagto gurigaada dhexdiisa kulli waxaasoo dhan waa wax wada qoran waay oo haddana makhluuq ah oo alla abuuray sababto alla insaanka iyo waxa uu samaynayaba wuu abuuray khalqiga alle kama baxsana marka maadaama insaankii isaga la abuuray tilmaamihiisa iyo waxa uu samaynayana waa allay maaragtay makhluuq u yihiin makhluuq ha ahaato laakiin haddana doonistii addoommada alla waa uu siiyey oo iraado ayay leeyihiin maaha lama qasbin marka doonisna way leeyihiin awoodna waa ay leeyihiin labadana alla siiyey makhluuqaadka ay wax ku sameeyaan marka maadaama iraadadii qofku uu lahaa iyo awooddiisiiba alla u abuuray dee wixii ka soo fulaayana alla isaa abuura way macnuhu laakiin tilmaamaha alle marnaba iyagu makhluuq ma aha wuxuu yidhi marka qaala sadaqta jibriil baa wuxuu yidhi run baad sheegtay markii arkaantii islaamka iyo arkaantii iimaankaba uu dhamay mar walba wuxuu leeyahay sadaqta run baad sheegtay kadib jibriil wuxuu yidhi akhbirnii can ilixsaan waxaad iiga warantaa ixsaankii iiga waran marka ixsaan maxaa laga wadaa waa qofkii oo khayr bixiya oo khayr la yimaada marka ixsaanka ku tacalluqa allihii khaaliqaaga ahaa xaqii ukugu laha waa maxay waa inaad cibaadadaada ku dhisto saafigarayn alla loo saafi yeelaayo rasuulkii allahna sal alla ly slam la raacaayo mar kasta oo qofku uu saafigarayntaas uu ku dadaalo raacidda rasuulka sal uu ku dadaalo ixsaankiisu waa uu sii bataa marka rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu ixsaanku waa inaad ixsaanku waa inaad allah caabuddo sidii adiga oo arkaayo oo kale cibaadada allana shiikhu wuxuu leeyahay kuma xaqiiqoodo oo kuma dhowowdo ilaa laba arrin in la hela moogi waa in allah loo saafi yeelo cibaadada sidoo kalena rasuulka sal slam lagu raaco oo aan bidca lala imaanin marka addoonku inuu allah caabudo sidii isagoo alla arkaayo oo kale hadduu sidaa uu yeelo wuxuu marka helayaa wax cibaadadii ku bixiya sababtoo marka alla wuu jecel yahay cibaadadiisna wuu jeclaanaya wuxuu marka alla u caabudaya sida isagoo arkaayo oo kale wuu dhowaanaya marka wuxuu yidhi rasuulka sal slm fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka haddaadan adigu arkaynin isagaa ku arka marka alle ku caabud cabsi aad ka cabsanayso hana khilaafin sababtoo alle haddii aad khilaafto waa ku jeedaa alle marka waxaad alle caabudaa mid cabsanaya cibaadadiisa oo kale cadaabkiisii iyo ciqaabkiisiina ka cararaya marka waa darajadii ugu hooseysa marka taas ixsaankia marka laba darajo leh darajana waa dalab iyo raadin waa kii marka aad alla u jeclaa aad cibaadada u jeclaa ee ku dadaalayay noqoshada alle iyo u dhawaashada alle darajada labaadna waa maxay waa darajadii yani cararka iyo cadaabkii allood ka cabsanaysa ood ka cararaysa marka tan dalabku waa maxay waa inaad allah caabuddo sida adiga oo arkaaya alla arkaaya martabada kale ee cararkuna waa maxay inaad alla caabuddo sababtoo isagaa ku arka waad ka digtoon tahay marka marka alla wuxuu yidhi yaxadirukum allahu nafsah alla maaragtay naftiisuu idinku cabsiiyaa oo ciqaabkiisuu idinkaga digayaa marka waxaan garanaynaa uu leeyahay shiikhu in labadan jumlo ay tahay laba jumlo oo maaragtay macnahoodu xoogaa uu kala fog yahay midda horaana aa dhammaystiran an tacbud allaha ka annaka taraahu oo darajo sare ah sidaa darteed nebigu rasuulkeenu sal ly slam tan dambe wuxuu ka dhigay darajo labaad buu ka dhigay haddii aad tii tan hore awoodi weyso fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka dhinacaas kale ha ilaawin waay macnuhu haddaad aduu arkaynin alla isagu waa ku arkaa qaala marka wuxuu yidhi jibriil fa akhbirnii can isaacati yacni qiyaamaha iiga warran buu yidhi ile dadka waa lasoo bixin doonaaye bal taasna ka warran buu yidhi marka masalada martabadii ixsaanka markuu ka hadlay sadaqta kuma aanu soo celin yacni wixii hore uu ku kaaftoomuu leeya sheikhu saacaddu waa maxay waa dadku inay qubuurtoodii ka soo baxaan oo alla u soo baxaan waa issoo saaridii dambe saaca waxaa loogu magacaabay sababto waa waa musiibo weyn ina zalzalata asaacati shayun cadiiman baa alla u yidhi saacadda maaragtay zalzaladeedu waa arrin aad u weyn sida zilzaal oo kale laga cabiray markaasaa rasuulka sal slm wuxuu yidhi mal mas'uulu canhaa kan wax la weydiinaayo oo aniga ah biaclama mid ka cilmi badan ma aha min asaa'ili kan wax weydiinaayo oo jibriil ah yani jibriil haddaad adigu garanaynin saacaddu wakhtiga ay dhici doonto aniguna sidoo kale garan maayo kuma sheegi karo marka sababtoo ah saacadda cilmigeeda iyo wakhtiga ay dhacayso waa wax alla uu la gaar noqday yasaluka annaasu can isaacati baa allau yidhi dadku waxay ku weydiinayaan saacaddu goormay dhacaysaa qul waxaad tidhahdaa innamaa cilmuhaa cinda allah cilmigeedu waa alla agtiisa unbuu ahaaday wamaa yudriika lacalla asaacata takuunu qariiba maxaase ku ogeysiiyey waxaa dhici karta in saacaddu ay mid dhow noqoto wakhtiga alla unbaa og shiikhu wuxuu leeyahy marka sidaa darteed waxaa waajib ah buu leeyahy inaan beeninno qof kasta oo adduunyadu intaasay jiraysaa yidhaahda kan ku yidhaahda maaragtay laba boqoloo kunoo sano kadib adduunyadu way dhammaanaysaa haddii qof ku yidhaahdo ama ka badan ama ka yar waxay doonaanba isaga hadlaan marka qaarkoodi ha rumaysanin bal shiikhu wuxuu leeyahy haddaad rumaysato waad gaaloobaysaa buu ku leeyahy qofka ku yidhaha intaasoo sano yaa ka dhiman qiyaamadii oo aad sidaa ku rumayso waad gaalowday buu leeyahay marka kuwan maaragtay kitaab gaabalowyaalka iyo oo meelaha fiirfiirye iyo yaa mararka qaarkood ka hadloo yidhaahdaa cumriga adduunyadu waa intaas intaas baa ka tagtay kada kada waxaasaa dhiman waxaas yidhahdaan shiikhu marka wuxuu leeyahy waxaa waajib nagu ah inaan carabkana ka niraahno qalbigana aan ka niraahno ka ictiqaadino been lowyaal baa tihiin qofkii rumeeya iyaga marka nimankaas wakhtigaas baa qiyaamadu dhacaysaa dhahays oo adduunyada ay dhammaanaysaa waa gaal buu leey sheikhu maxaa yeelay marba haddii rasuulkii rususha ugu cilmiga badnaa oo xagga basharka ah iyo malaa'igta kii ugu cilmiga badnaa oo xaggii maarata rususha malaa'igta ile malaa'igta laftooda rusul waaye alla waa soo diraa shaqooyinaa loo diraa moogta haddii labadii marka ugu yacni qiimaha badnayd uguna cilmiga badnayd aanay garanaynin wakhtiga qiyaamuhu u dhacaayo dee dadka ka hooseeya waa min baabi awlaa iyagaa maaragtay uga sii owleysan inaanay ogaanin shaki kuma jira taas marka markuu yidhi rasuulku sal slam malmasuulu canha biaclama min asaa'ili kan wax la weydiinaayo ma ahan mid uga ogaal badan midka wax weydiinaaya jibriil wuxuu yidhi fa akhbirnii can amaaraatiha haddaba calaamaadka ay leedahay bal iiga warran yacni inay soo dhowaatay oo dhici rabto waxa tusinaayo maxay yihiin amaara macnaha carabi ahaan waa calaamo marka qur-aankaaba lagu sheegay calaamaadkaas ma ogtahay fahal yanduruuna ila saaca ma waxay sugaayaan saacadda waxaan ahayn miyay sugaayaan an taatiya baktatan inay si kada ah ugu timaado saacaddii faqad jaaa ashraatuhaa calaamaadkii saacaddu waaba yimaadeenba oo hadda calaamaadka waxaaba ka mid a rasuulkeenna sala allahu alay slam soo saaridda lasoo saarayba calaamaadka qiyaamahay ka mid taha sababtoo ah rasuul kama dambeeyo calaamaadka marka ku tusinaya qiyaamuhu inuu dhici doono iyo wakhtiga matalan uu u dhacaayo waa uun wax iska adillo waay moogta iyo calaamaade alla uu abuuraaye culammadu waxay u qaybiyeen saddex qaybood calaamooyin horay u dhacay oo soo dhammaaday iyo calaamooyin mar walbaba soo cusboonaanaya waa ashraata iyo calaamaadka wakhtiga maarata dhexe jooga ta saddexaad calaamooyin waaweyn oo markii aad u soo dhowaato ay dhici rabto la arki doono sida diyaajuuj iyo maajuuj iyo marka la gaaro arrinku waa cad yahay markaas oo nabiyullaahi ciisa soo dego oo maaragtay yacni uu ka aqbali waayo kuwii caabudaayey wixii ay samaynayeen oo khinsiirka uu dili doono oo jizye xataa uusan qaadaynin marka calaamaadkii saacadda waxaa ka mid a wixii lagu sheegay xadiidkan oo ah an talida alamatu rabbataha waxaa calaamaadkii qiyaamaha ka mid a in addoontu ay dha waxaa calaamaadka qiyaamaha ka mid a in addoontu ay dhasho kii ayada hantay oo sayidkeeda ahaa wa fii lafdin rabbaha macnuhu waa maxay addoontii lalahaa yaa waxay dhalaysaa sayidkeedii ama sayidadeedii bay dhalaysaa marka yani mawaxaa laga amada ma waxaa laga wadaa yani ama gaara miyaa laga wadaa mase guud ahaanba yani addoommadii baa waxay dhalaayaan oo waxaa ka farcamaya oo ka soo maarata baxaaya sayidyaal arrintu waxay tusinaysaa uun isbeddelku suu noqon doono oo wax walba isu beddelayaan sababtoo ah meel laga filanayo maaha in maaragtay addoontii ay dhasho tii lalahaa inay dhasho mid maarata waxhanta oo boqor noqda iyo wax dadku ay filanayaan maaha marka isbeddelka adduunyada ku dhacaayay daliil u tahay marka culamada qaarkood waxay leeyihiin marka waxaa laga wadaa addoontia waxay dhalaysaa qof duul kale u noqonaya sayid marka amadii markaas waa jinsi ahaan waa addoommadaa guud ahaan laga hadlaaya qaarna waxay yidhahdaan maya addoon gaaraha laga hadlayaa addoontii yaa waxay dhalaysaa sayidkeedii ama sayidadeedii oo matalan kii addoonta lahaa ila marka qaarkood addoonta waxay u haystaan inay ama u shaqayso ama ay ka biic mushtaraan iyo wax noocaas oo kalea marmar dhifay marka maaragtay ay u tagaan addoontii marka waxaa dhici karta inay ilmo u dhasho marka kii ay dhashay yaa wuxuu noqonaa sayid ayada uu noqonaa sababta maadaama aabbihii dhalay uu ayada sayidkeedii ahaa dee wiilkaas aabbihii unbuu dhaxli doonaa markaasuu ayadii sayid u noqonaa marka laakiin sheikh wuxuu leeyahay macnihii hore oo xagga jinsiga ah oo in guud ahaan addoommadii ay ka soo baxaan yacnii kuwa dhalaaya sayidyaal macnahaasa xoog badan buu leeyahay iyadii marka qof la leeyahay ahayd laakiinse waxay dhalaysaa kuwa maaragta iyagu wax mulkinaya marka xaaladdii baa si degdeg isu beddelaysa in marka isbeddelku uu degdeg yahay waxaa sii tusinaya sii xoojinaya hadalkii al yani in degdeg wax isu beddelayaan waxaa tusinaya oo sii xoojinaya hadalkii rasuulka sala alla ly slam uu yidhi wa an tara alxufaata alcuraata alcaalata yatataawaluuna fi lbunyaan inaad aragto kuwii aan kabaha haysanin oo aan dhar haysanin oo iska fuqarada ah oo aadka masaakiinta u ahaa oo ku tartamaya dhismih anaa kaa guri dheer anaa kaa guri qurxoon waxaasa lagu faantamaya marka sheikhu wuxuu leeyahay kufaantankan lagu faantamaayo dhismaha oo anaa kaa guri dheer anaa kaa guri qurxoon la leeyahay wax hore u dhacay miyaa wuxuu leeyahay allahu aclam waxaa dhici kartuu ku leeyahay wax hadda maanta aan arkayn annagu oo guryaha qaarkood lagu magacaabo maaragtay naatixaat saxaab yacni guryo daruurta gaara baa la sheegayaa in waxaan wax ka daran maaragtay gadaal dambe ka yimaada xataa waa dhici kartaa buu leeyahay oo waktiga walba dad dad maaragtay yaa imaan kara faanka ay faantamayaan iyo guryo dheerayska iyo waxaas kuwii hore kasii daran markaas qolo walba waxay leedahay alla ilaah waa tana calaa- calaamad saacaddii maaragtay calaamadeedii ka mid a way tani oo lagu garan karo marka waa calaamad cad buu leeyahy sheikhu marka kadib wuxuu leeyahay raawigii suma intalaqa falabistu maliya waa u tegey buu leeyahay marka muddaan joogay buu leeyahay yani waa un zaman oo sida asalka yani almaliyu waa zaman maarata dheer waay laakiin culamada qaar aa ku fasiray saddex maalmood iyo wax ka badan iyo wax ka yar kadib wuxuu yidhi rasuulku sal alla slam uma qaala yaa cumar cumarow atadri man isaa'ilu kan su'aalaha weydiinaayey ma garanaysaa buu yidhi qultu allahu wa rasuulu aclam alla iyo rasuul yaa u cilmi badan qaala wuxuu yidhi fainahu jibriil kaa su'aalaha weydiinaayey waa jibriil waxaad moodaa buu leeyahy marka shiikhu sharxi kitaabka in rasuulku sal alla alay slam uu cumar mar dambe arkay fadhigii hore fadhi aan ahayn oo marka uu weydiiyo kii maan macnaha su-aasha weydiinaya ma garatay buu yidhi yani qofkuu yahay ma garanaysaa markaas cumar wuxuu yidhi maya alla iyo rasuul baa u cilmi badan taasi waxay kusinaysaa marka in cumar aanu qofka wax weydiinaayo garanaynin markaasaa rasuulku sal slam wuxuu ugu jawaabay waa jibriil ataakum yucallimukum diinakum oo yimid inuu idin baro diintiinna wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online